kow iyo toban qof ayaa abaaraha ka jira gobolka jubbada dhexe ugu geeriyooday xilli ay sii kordhayaan kulaylaha iyo biyola-aanta ka jirta meelo badan oo jubbaland ka mid ah waxaana sii kordhaysa saameynta iyo waxyaabaha abaaruhu ay sababayaan guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland xaajir bilasugaal ayaa arrimahaasi waxaa ka wareystay waryaheena kismaayo aadan maxamed salaad waxaa weeyaan gobolka jubbada dhexe saaad u og tahayba abaar ba-an baa jirta oo ka jirto guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolka jubbada dhexe waxaa ka jirta abaar aan inaba caadi ahayn ay dadku dhimanayaan duunyadu dhimanayso kuleyl iyo abaaro xun ayaa jira marka arintaasa aad iyo aad uga jirta gobolka
abaartaasi aad sheegtay ee ka jirta gobolka jubbada dhexe ilaa iyo hadda ma jiraan dad u dhintay ha walaal way jiraan xiriiro badan baan sameeyey degmooyinka dhammaan degmo aan lagu dhimanin ma jiro haraad iyo kuleel iyo oon xooluhu dhimashadu mar hore ay bilaabeen dadkuna hadda waxaad mooddaa inay hadda dhimashada hor leedahayoo dad badan dhinteen dhowr qof baa liisoo sheegay miyiga meele xitaa aan isgaarsiin lahayn baa gobolka yaa jirto dad badanoo xoololey ah oo dhinteen oo abaarihii u dhinteen iyo xoolaba oo isdhexdaadsan baayaan xogta ku haynaa sida gobolka caasimada oo kale ee buaala korkeeda waxaa liisoo sheegay saddex qof oo midna geel la jiray intuu ka soo lumay abaar halkaa oogu dhintay iyo oon qaar loo ku dul dhinteen say u dul taagnaayeen marka meesha wax aan inaba caadi ahaynoo biniaadamku uusan qiyaasi karin baa ka jiro tirada guud marka la eego iyo deegaanada ay ku dhinteen marka laga reebo bu'aale xaggee kaloo ka mid a waxaa ka mid ah degmada saakow oo runtii laiisoo sheegay jahooyinkeeda kala duwanba dhowr qof inay ku dhinteen abaarahaas hadday de maalmo kale sidan sii haatana ay dhimashadu sii korayso degmada salagle degmada saakow iyo shabeellada hoose iyaga xuduudkooda laftooda jubbada dhexe eh iyaduna dhibaatadaasoo kale laga soo sheegaya guud ahaan adu markaa isku soo tiriya kow iyo toban qof dhimasho ah oo biniaadanka duunya xagga iska dhig ayaa liisoo sheegayaa lafteeda xagar iyo inta udhexayso buaala dad ku dhintay baan iyadana xogteeda haya oo xagar baa dee daris baynu nahay oo abaartu way nala qabtaa marka eriyadaasoo dhan waxaa weyan waxaa ka jira indhaba caadiga tan kale gobolka culays kale kusoo kordhay waxaa kusoo kordhay waxaa weyaan gedo xoolihii jiray way soo abaarsadeen tanay soo bideen naf culayskii dadka jubbada dhexe haya culays kaleoo gobol kale abaa kusoo dul fariistay biyihii iyo baadkiiba waa lala qaybsaday intii xumeed ee wasuustiina waxaa weyaan ummadda soomaaliduna dee waad og tahayoo hadduu gobol abaarsado gobolka kalea kusoo kusoo barkacay waana la soo dhawaynayaa marka culayskaasoo marka hore aan jirinna waa soo kordhay hadda gadoo kale qof biniaadan iyo qof micnaha miyi dadkii joog ataasaa soo kicisa iyadana waa iswaa isku mid weyaan isku sibay u dhimanayaan dadka gedi iyo jubbada jubbada dhexe labada intuba marka dhibkaasaa walaal jiraa waayahay waxaad sheegtay in dad badan ay ku dhinteen deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe abaarta weli ay jirto oo dadkii gobolka gado ay kusoo jabeen maamulkii gobolka jubbada dhexe jubbaland u qaabilsanaa baa tahay guddoomiyihii baa tahay deegaanadaasi al-shabaab baana gacantu ka hay sida la ogyahay jubbada dhexe oo dhan marka haddii gurmud la dabo in la gaadhsiiyo see dadkaas loogu gurman karaa walaal xaqiiq wey le gobolka jubbada dhexe shabaab gacantu ku hayaan laakiin waxaa weyaan wadiiqooyin badan oo lagu gaadhsiin kara waxbaa jiro xitaa waxaa jiraa meele ayna shabaab xukumin oo dadkuna ay degan yihiin oo jubbada dhexe ka mid ah wadiiqooyinkaana ma doonaya de hadda inaan sheego oo taatiigii wax lagu gaadhsiin lahaa bay ka mid tahay ma doonayo laakiin waa la gaadhsiin karaa xaqiiqda taa weye
yaa marka isleedahay gurmud way gaarsiin karaa dadkaas maadaama adiga gobolka aad ka maqan tahay waxaa gaarsiin karaa dadka soomaaliyeed waxaa gaarsiin karaa dowladda maamul goboleedka gobolka jubbaland oo xaqiiqdii waxaa weyaan gobolkaas ay ka tirsan tahay jubbada dhexe marka jubbaland waxaan oran lahaa meeshaas wixii loo qaban karo si hagarlaana in loogu qabto tilmaamaha iyo sida wax lagu gaarsiin karo annaga haynaa hadwa allaydmay guusha lagu gaari karo waxaan kaloo gaarsiinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jooda jubbada dhexe meel kastooy joogaan dal iyo dibad in tabarucaad la sameeyo sidii wax loo gaarsiin lahaa laga shaqeeya hawshaa waad ogtihiinoo bishii maarsaa la galay kuleyl aan caadi ahayn baa jira abaarta dadka hadda waxaa u dheer kuleyl aan inaba caadi ahayn oo dadkii waxaa weyaan qofka hataa asagoo biyacabuuba kuleyl u dhimanaya marka waxaan odhan lahaa soomaalidu way isku gargaartaa gargaarkaa in la fidiyo jaaliyadaa jiraan dad waxayso ilaahay wax siiyaa jiro intuba inay fadhiga ka kacaan waxaa soo haray waa bisha maars insha allahu raxmadda ilaahay inay timaadaan rajaynaynaa laakiin inta ka horay dadku baaba'ayaan marka in dhexda la xirto oo qof walbo ilaahay wax siiyey inay dadaal gasho dowladahunu inay dadaal galaan
meelo badan oo goboladan jubbaland ka mida cuduraha ka jira warar baa naga soo gaaraya jubbada dhexe jilib iyo aageeda in cuduro kala duwan ay ka jiraan maxaad kala socotaa wax badan baan kala socdaa gobol dhan ood ogtihiin soomaaliya guud ahaan iyo adduunkaba hadda cudur weyn oo waxaa jira layidhaha covid nineteen oo dadka dhibaato ku hayo waa ogtihiin caasimadeena soomaaliya maanta sida loogu dhiman hayo gobolkaa dee maanta wax baarahay qofka markuu kuwan aan kuley on baa qaarkood dilay inuu covid nineteen dilin xataa ma sheegi karno maxaa yeele caafimaad la-aan baa jirto cid ogaan karta qofka wax dishay ma jiro cudurkaana uu gaaray uu ku jiraa dee cuduradii kale soomaalida hayn jiree faraha badnaane gobolka waa ku jiraa marka taa hadda cid aan dhihi kar waxbay ka qaban kartaana ma garanayno waad ogtihiin oo niman walbaa meesha haysto marka way jiraan cudurada dhammaan kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland xaajir bele sugaal oo u waramayay waryaheena kismaayo aadan maxamed salaad